أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaba barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awood lihi ogolaado toddobaadkan waxaanu ku lafaguraynaa duulaanka waxbarasho ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya soomaaliya waxaa ka howlgala hay-ado kala duwan kuwaas oo wata manaahij kala cayn ah oo wax lagu baro caruurta soomaaliyeed arrimahaasi halis intee la-eg ayaa ka iman karaya waxaa nala falanqeynaya oo nagala qaybgelaya qaar ka mida culimmada soomaaliyeed waxaa ka mid ah sheekh xasan maxamuud takar oo fadhiya dhinaceyga midig waxaa xiga sheekh cumar xayaakallah sheekh balli iyo sheekh maxamed bashaar waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynan u gudagelin lafagurka barnaamijka waxaan soo dhaweynayaa martida nagala qaybgalaysa gaar ahaan culimmada ah een waxaan idin leenahay dhammaantiinba soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Een, waxaan ku horeynayaa eh, sheekh xasan maxamuud takar Eh, sheekh xasan eh, mowduuca aanu ka hadlayno qudhiisa een, inta aanan een, qodobada eh, gelin eh, bal waxaad inoo qeexdaa eh, si kooban eh, waxaa la yidhaahdo duulaan maskaxeedka ama duulaankan waxbarashada بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد horta ee, duulaanka ee, waxbarashada lagu soo qaaday ee, ummadda muslimka soomaaliyeed ee, wuxuu ka dhigan yahay ee, ama qeybuuba ka yahay khaswulfikriga caamka ah ee ummadaha muslimka ama ummadda muslimka lagu soo qaado gaalada iyo cadowgeeda uu maaragtay uu ka faa'iidaysto weligeedna way soo jirtay laakiin aasaaska markii la fiiriyo ummad laga bedelo waa in waxbarashadeedii iyo cilmigeedii iyo aqoonteedii la bedelo oo loo bedelo sida cadowgu rabo ummaddaa ummad muslimay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u soo dejiyey sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam dariiqa rabbi doonayo taasi dee rabaa inay ka leexiyaan asaas horta taas weeye oo ay u leexiyaan inay gaalo ka dhigaan gaaladuna sideedaba eray ugu faanto waxay yidhaahdeen annaga ummadda muslimka ah ma rabno inaan kristan ka dhigno amase ka dhigno maaragtay yuhuud ama caynkaas laakiin ujeedkay waa maxay waxa weeye inaan diintooda ka kaxayno oo markaa laa diin ay noqdaan ujeedka loo socdoo dhan waa laa diin waxaa la yidhahda cilmaaniya ama waxaan diin lahayn oo iska shahwaaniya hadhowta gaaladu waxay rabta ka samaysato oo xoolo ah oo wuxuusha oo wathaniyiina waxaasaa laga doonaya maxay waxbarashada waayahay een, waxaan siinayaa sheekh xayakallah eh, maxaad raacinaysaa halkaa bismi illah wsala allah calaa sayidina moxamed wala ali wasaxbi bacd qadiyadan waxay salka ku haysaa eh, da- qarnigii toddobaad da- gebagabadiisii bilowgana qarnigii sideedaad ee islaamiga xuruubu saliibiya markii ay gaaladu ku fashilantay oo ilaa intaasoo dagaal bay muslimiinta kusoo qaadeen ilaa sideed xamlay soo qaadeen baa layidhahdaa xamladii u dambeysay ee luwesi taas ninka odhan jiray faransiiska ahaa meesha mansuuriye layidhahda ee masar ku taalla markii ciidankiisii lagu jabiyey isagana uu xabsiga galay oo muslimiintu gacanta ku dhigeen qaraar buu gaadhay oo wuxuu soo jeediyey muslimiinta inaan xoog waxba looga qaban karin qadiyadda la bedelo xalka ugu fiican ee muslimiinta lagula dagaalami karaa inay tahay ghaswatul fikriga uu sheikhu sheegahayo in dhinaca maskaxda looga duulo dhinaca maskaxda in looga duugo qadiyadii waa la karkariyey la karkariyey waxyaabaha ragga ugu badnaa ee karkarinaya waxaa ka mid ah ninkii odhan jiray samuil zuweymer la odhan jiro isaguna dhalash ahaana yahuudi baa laakiin jinsiyadiisu faransiis bay ahayd bahal xuna cabqari ah cabqari aada u maskax badan baa ninka tansiirkan kada tadwiiriyey iyo tabshiirka iyo waxaan mishinka loo yaqaan ee caalam islaami laga furhayo qorshaha u sameeyey hay-aadka u sameeyey idaacadaha u sameeyey telefishinada u sameeyey buu ahaa nin ayagaba laftooda khalkhalgeliyey baa laakiin nin islaamka aada u necab buu ahaa ninkaasi marka wuxuu dejiyey qarshahan ah caruurta muslimiinta in gacanta lagu dhigo waxbarashana la siiyo marka dariiqada horta halkaas kasoo bilaabatay oo islaamka laga soo galay waana ku ninkii gaalka iyo mustashriq ahaa uu mar odhan jiray waxaanu arkaa inuu dabaali markuu taariikhda islaamka akhriyey qur-aanka u akhriyey yaa wuxuu arkay fircoon oo laleeyahy wuxuu laayay carruurtii reer bani israa'iil markaasu wuxuu leeyahy fircoon doqon buu ahaa dabaal buu ahaa maxaa dhacay bini aadam dhan oo ilaahay abuurtay buu wuxuu go-aan ku qaatay buliso fikradiisa ugu qanciyay inuu dadkoodii oo dhan carruurtoodii ka laayo waxaa ku fallid buu leey inuu iskuulaad u furo ilma haddaad iskuul furato fikradaad horey ka qaadanaya taas horta waxaa weeye gaale ahdaafta ka leedahay waa wax qofku inuu mabaadi'daada qaato oo siyaasadaada qaato afkaartaada qaato waa inaad iskuul furata taas waa taas waa tahay waxaan siinayaa sheekh balli si guud ahaaneed markii loo tacriifiyey oo loo qeexay duulaanka waxbarasho ee soomaaliya haddaan si gaara ugu soo daadegno goormaad isleedahay uu ku bilowday duulaanka waxbarashada bismillaah alxamdulilah allahuma wafiqna limaa tuxibu watardaa xilligaas xilli fog buu ahaa dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed duulaankani macnaha wuxuu ku bilowday xilli awi aan dhoweyn hore dadku waxay ahaayeen dad ku xiran akhlawaadka iyo dugsiyada qur-aanka ah iyo culummada xerta ah iyo kutubta mutanawica inay bartaan dad mutawaadiciina oo diintooda ku dhegan oo aan cadow iyo gaalo aysan soo dhexgelin bay ahaayeen xilligaa ka gadaal markii la yidhi istiqlaal ama xorriyad iyo wax la mida waxaa yimid dowlado wada ordaya oo doonaya inay macnaha ummaddan macnaha ka saaraan meesha macnaha ay ku jiraan oo kayaanka ay ku jiraan ka saaraan meel kala geliyaan waxaa bilaabatay juduur hoose oo ah shuuciyo in macnaha iskuulaad la furo in macnaha dadkii wiilasha ciyaarka yarka suweel macnaha xubinka oo taranka muuqin loo geliyo in gabdhihii wiilashii laysku dhex daro in ikhtilaal la sameeyo ilaa ay culimmadii le dadkii ay yidhahdaan war waxaani maxay yihiin waxaa waxaa la yidhahdaa iskuul baa la yidhahdaa ilaa dadkii culummada ahaa iyo odayaashii ay markay arkeen waxaa tayo xumadooda iyo fisqiga yaalla ay u bixiyeen isqool waxaana iskuul maahana waaba isqool inaad macnaa ruux xalig inta qoorta loo geliyo la dilo waaba isqool bay yidhahdeen markaas ciyaalkii kala baxeen halkaas waxaa ka bilaabatay marin habaabintii ugu darayd oo dadka muslimiinta hagardaamadii loo geystay macnaha gurboodkii usoo baxayay iyo ubixii usoo baxayay waddadii ay hayeen oo ah waddadii qur'aanka iyo waddadii diinta iyo waddadii suluug iyo akhlaaqda macnaa in loo bedelo waddo calmaaniyo iyo waddo qaawanaan iyo waddo ikhtilaad iyo waxaa intaasii dheer markii la yidhi maxaad qaadanaysaan macnaha ma macnaha ma diinta islaamka baanu qaadanaynaa mise waxaan qaadanaynaa dimuqraadiyada macwiya baarlamaankii lixdankii hal nina ayaa wuxuu yidhi waxaan qaadanaynaa ku dhaqmaynaa diinta islaamka inta kale waxay yidhahdeen waxaan qaadanaynaa manhajka gaalada ka horna waxaa ka jira iskooladii gumaystaha oo iyagu say doonaan ay ka yeerayeen halkaa waxay noqotay macnaha bidaayadii xatabadda ama jaranjarada dadka muslimiinta ay ka duuleen una duuleen meel halisa oo haadaan ah ilaa yowmina haadana waxaan la daalaadhacaynaa wixii ay noo geysteen waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa erayadii la sheegi jiray waxaa ka mid ahaa oo lagu heesi jiray dadku qaarkood ay aan hadda la yaabna markaan qaadi jirnay waxaa ka mid ahaa waxa weye waa mahad ilaahay mar haddaan ku biirnay beesha markas iyo liiran bal u fiirsa bilaahi calaykum waa mahad ilaahay mar haddaan ku biiray beesha markas iyo liinan markas ayuu ahaa liinan yuu ahaa annagu muslimiin baa nahay markas yaana baray liilan yaana baray dadkii markaas soo baxay iskuulaadkii waxay ku heesayaan ereyada noocaasoo kale ah waxaa intaa la mid ah in macnaha aan leenahay hanti wadaagii labadan ay keeneen hanti wadaaggu waa habka barwaaqo noo horseeday war barwaaqada horseedkeeda iyo beeraheenna iyo badarkeenna iyo dugsiyadeenna ma ilaahay baana siin jiray mise waxaweye liinan iyo markas goormaanu is aragnay goormay waxna tareen goormay noo gurmadeen goormay wax noo laqineen waxaas oo dhan waa gurboodkii markii aan yaryarka ahayn waddada inta nala ka leexiyo tareen kale nala saaray oo la yidhi halkaasaa khayraadkii jira khayraadkuna ma jira waana midda maanta ilaa yowmina haadaa keentay inay iskuulaadkii tayo yeelan waayaan arrintaa ayadaa waxay dhashay inay dadkii insilaakhmaan inay culummadii macnaha xataa wacyaalkooda la cararaan inay ciyaadkii noqdaan ciyaal faroojo ah halkaasna maanta ilaayo burburka nacwi macnaanta haysaan ka soo gaaray waayahay waxaan siinayaa sheekh maxamed bashaar sida sheekh balliba uu cabiray isqool ayuu yidhi si guud ahaaneed marka looga hadlana manaahijta waxbarasho dowlad walbahay waxay wadataa waxyaabo ay ku doonayso inay ku bedesho fikradda dadka si ay u kasbato oo iyadu afkaaraheeda iyo mabaadi'deeda ay ugu shubto marka muslimiinta iyagu maxaa u manhaj ah dhankooda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلهي سبحانه وتعالى وحنا صدر الرسول وحنا إلهي لصدري كتاب waxaa ku sugan tacliintii ilaahay irshaadaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisii nawaahdiisa alaa lahu alkhalqu waalamr alla asagaa khalqigan abuuray asagaana amarka leh iyo tashriica leh nebi kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la soo saaray shareeco axkaamteedii iyo awaamirteedii nawaahideedii wadato iyo minhaaj iyo dariiq la mara tacliintaasi marka rabbaaniga ah oo ilaahay soo dejiyey ayaa ah midda ummadda muslimiinta manhajkeeda huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma waa labada aasaaska u ah tacliinta manhajka iyaga wey kitaabka ilaahay oo la barto oo xayaatu dunya waalaakhira labadiiba kulminaya iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo bayaan caddaynaysa arrintaa iyada ah waxa la xallilaya wixii la xarimayo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa yahay ku caddaynaysa waddada saxda oo toosan ciddii martana ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisii ay gaarayso ciddii ka leexatana ilaah subxaanahu wa tacaala naar uu gelinayo nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi asagoo fasiraya qul haadihi sabiilii adcuu asagoo aayadda iyada fasiraya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu khad dheer noo jeexay markaasuu yidhi haada huwa sabiilullah kaasi waa jidkii ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu nebigu wuxuu ka jeexay daafihiisa waddooyin yaryar buu ka jeexay waa waddooyinkii baadida waa tacliinta baadiyaysan waa waddada maaragtay maxaan ku rahdaa shaydaanka weeye tacliintaani marka maanta jirtana waa tacliin shaydaan weeyaan ee tacliin ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggii ka timid maaha tusaale maxaad usoo qaadan kartaa dadka qaar baa waxay yidhaahdaan cilmiga in la barto oo laga qaato meel walba waa ay fiican tahay mararka qaarna waxaa la isku qasaa maado cilmi ah iyo waxyaabo afkaar ah oo qofka maskaxdiisa lagu doorinayo ama lagu bedelayo marka tusaale ama mithaal xayi ah haddaad keento awalan waxa weeyaan tacliinta maadiga ah waa nolosha adduunyada maaraynteeda weeye sidii ay ummaddaasi u noolaan lahayd waxaa ka mid ah wax nafci leh waxaa nafci lahayn baa ka mid ah waxaa nafciga leh adduunyada khayraadka ilaahay dhex dhigay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku beeray oo insaankan ilaahay u talagalay inuu manaaficaadsado wixii lagula soo bixi lahaa oo lagu soo saaran lahaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hanuuniyey oo taa ayada nafcigooda adduunyada ah waxa weyan waa wax nafciga leh amaa waxa garab socda oo baadiyeynta ah oo in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda laga leexiyo cibaadadiisa laga leexiyo axkaamtiisii laga leexiyo insaaniyadii iyo xurmadeedii iyo karaamadeedii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa laga leexiyo waa tacliinta shaydaan weeye asalka marka masaladaas ay ku salaysan tahayna waxa weeyaan dimuqraadiyiintii calmaaniyiintu waxay leeyihiin ummaddu waa inay ka baxdaa quyuudda sharciga ah ama aakhiro ama ummadaha caadaadkooda ah waa in ummadda laga saaro waa in loo saaro hawadooda inay caabudaan oo ay dadku maaragtay hawadooda ka ilaah dhigtaan taasaana waxaa maaragtay ay daliil u tahay in diintii ilaahay iyo shareecada ilaahay lagaga cararo oo maaragtay maxaan ku rahdaa la qaato hawadaas iyada waayahay waxaan siinayaa sheekh xasan takar annaga oo geli doona iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaalla waddanka hase ahaatee sheekh xasan waxaa hadda muuqanaya oo dadku aad u tilmaamaan in dhibaatada meeshay ka imanayso aanay ahayn shisheeyaha oo keliya balse xataa ee diintii dad kusoo hoos gabanaya ay soo baxeen oo manaahij shisheeye qudhooda wada oo wadankiina ku faafaya arintaas maxaad kala socotaa oo aad nagala wadaagi kartaa bismillaah arrimahaasi waa arrimo taagan weye waa arrimo jira weye siadana wax walba oo jira waxbaa socodsiiya baatilka dad baa socodsiinaya oo lugo iyo gacmaba u ah oo turumbo u ah oo afhayeen u ah ayagu doonaya inay faafiyaan taas waxaan ka soo qaadan karaa tusaale ahaan culamaa suuga nimankaa culummada suuga oo wax walbo gaaladu ay wadato fatwoonaya oo fidinaya oo dadka shacabka soomaaliyeed ka hortaagan xaqa oo ka awdaya xaqa nimankaas horta calaamad bay u yihiin amase tusaale u yihiin dadku waxay ku baadiyoobaan laba dhinac ashubahaat washahawaat moogtahay wadaadad horta sideeda waxay ku baadiyoobaa shahawaat wey yacni see lacag u heshaa see gurya u dhisataa see maaragtay jeebkaaga u buuxsamaa maxaa kaa galay waxa weeyaan dadka waxaa baadiyeynaya ayadoo shubhadii kadib ha timaado laakiin shahwaad weeyaan doonis uu doonayo uun adduunyo iyo meel ka gaaro madaxa lagaa dhigo qofkaan raaligeli aad adduunyada iska dhoofdhooftid aad diyaaradaha raacdid aadba waddan aad tagtid aadba aad maaragtay yani wax ma u fiirinaya aakhiro iyo daartii baaqaheed muxuu doortay daartan dhow buu doortay ilaahayna subxaana wa tacaala marka uu qur-aanka kuwaasoo kale uu fiirinayo wuxuu odhanayaa yacni bal ha isfiirshaan xaalkooda xataa inay goordhow dhintaan baaba laga yaabaae awalam yanduruu fii malakuuti asamaawaati waalard wamaa khalaqa allaahu min shayin waan casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون بركاس إلهي آيات كحيطة كلية ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله سبحانه وتعالى باباديي الله با سبحانه وتعالى أي حق كدوي أي شريطة الدين هايسته الله با ugu talagalay laana rasuulkeenu waa noo cadeeyay qofku marka uu hore haduu hagaagsanaa qadarta ilaahay baa imaanaysa oo markii u dambeeyey oo uu jannadii geli lahaa wax yar uga dhiman tahay ayaa la bedelaya marka waa la bedelay kuwa naasifin wey laakiin arrinta muhiimka waxay tahay meeshan ayagoo og waxaasoo manaahij oo gaalo ah ayay raalli uga yihiin ubadka iyo jiilalka soomaaliyeed oo ay ku tarbiyeynayaan oo ay ku socdaan oo aysan oo waxaan garanayaa hadda rag badan arrintan wata puntland ninkii waxbarasho loo dhiibayay beri dhaweyto waa raggii horay itixaadulislaami weliba aad iyo aad u jeclaa tarbiyada islaamka inuu wax ku tarbiyeeyo haddana muxuu wataa tarbiyadka kufaar buu wataa oo uu doonaya inuu ku tarbiyeeyo ubadka soomaaliyeed qofkii sawirkii waa u egyahay laakiin ilahay baa qalbigiisa bedelay waayahay hoos ayaan usii daadegaynaa iminka sheekh xyakallah soomaaliya markaad si guud ahaanad u eegto inteebaad is leedahay tiro ahaan way la egyihiin manaahijta waxbarasho ee ka jirta horta xaqiiqatalanka mawduucaas su-aashaas waa su-aal aad iyo aada culus manaahijta waxbarashada waxaa la odhan karayaa wax tiro lagu koobi kara ma aha maa min maxaan ku dhaha hay-a amba dawla tu darisna la-ah tu inaga fog tu dabac kale oo soomaali soo gashay ma jirto ilaa waxbarashada waxay u keensatay manaahij bay u keensatay shiicada oo la dhigahayo tii kiristaanka oo la dhigahayo tii buudiyaanka oo la dhigahayo yacni ayu maxaan ku dhahday wax wax kasta oo gaaladu ay wadatay oo manaahij ahaa dalka lagu dhigay qofku ma isweydiinhayo waxaan dalkaaga ma ka gadmayaa ilmahaaga dan ma u yahay diintaada ma u cunamtaa bes waxa weye waxaad dhigta meesha ma yaalla xataa aan soo aragnay wakhtiyadaasoo kaleeto ilmo loo dhigay arkaanu lislaami arbacatu arkaanta islaamku afar weye loo dhigay markis waxyaabaha la yaab kale ka midta marka waxaa weeye manaahij aan wadanka olin kii shiicadu wuu yaallaa kii buudiyaanku wuu yaallaa kii siikhu waa yaallaa kii maxaanku dhahda kiristaanku waa yaallaa kii yahuuddu waa yaallaa wax dalka maanta ka maqan oo manhaj ah oy gaaladu leed qolo walbana hal ogsoono dowlo adduunka ka jirtaa ma jirto ilaa waxaa jirta siyaasad la yidhahda siyaasatu tacliim la yidhahda jirta siyaasad waxbarasho maxaa yeele iminka maala haddaad maanta ruush ka tagto amba america aad tagto amba yahuud oo kale aad tagto ilmahooda qaabay u tarbiyaystaan baa jirta aniga oo maalan xayaakalla haddaan maanta tago talaabiib tago inaa dhahdo waxaan qaadanayaa maadatu tarbiyat alislaamiya aan qaadanaya ilmihin udhigam laga yeelayaa wadankeenu waa wadan open siday xuduudihiis u furan yihiin oo kaleeto oo maanta wax xadkooda ilaalinayaan ula jirin oo nin walba meeshu doona uu ka soo gelayo wuxuu doona uu soo gelin karayo ayay gaalo wadankao dhan uu u furan yahay weli waxay doonaan ay kasaan marka ilmo nin wal sideedan hal ogsoono ilma meeshan dadka joogaya haddii aad dad lahjadaadii garanayo oo tacliintaadii garanayo siyaasadaadii fahmayaad dalkii waxbaad ku leedahay cid waliba marka waxay keensatay si dalkan kaleeto daniheeda uga oofsato manaahijtoodii bay keeneen dad u fuliyana way keensadeen jaamacaday keensadeen dugsiya hoose kuwa sare waxwaa la keensaday siyaasadooda ka fulisa si ay goordhow dad ayaga matala ay uga yeeshaan oo kaleeto marka waxaa la odhan karayaa wadan maanta adduunyadan joogto amba darisna la-ah amba dana iyo damaaci gaar ah soomaaliya kale oo manaahijtooda ka maqan tahay ma ay jirto sheekh balli shiicada ayaa lasoo hadal qaaday oo soomaaliya iyana soo gashay bal waxaad sharaxad naga siisaa bal saamaynta haatan ay soomaaliya ku leedahay inta ay la eg tahay iyo nooca manhajkeeda haddaad wax nooga taabato mabda'an shiicada waxaa la oran karaa waa mabda' nagu cusub laakiin macnaha xarakaadkii hore oo ay iyagu macnaha shiicadu kasoo dhuxul qaatay ama waxa weeyaan dadka macnaha qabqabuuraha caabuda ha noqdaan ama kuwa ilaahay khayrkii barya ha noqdaan ama kuwa yidhahda waa khalaaweynayna ay qabuuraha gala ha noqdaan ama kuwa iyagu ma garanaysaa waxa weeyaan waxaan jirin ummadda u sheega iyo kacbadii baan xagga ka soo raray iyo asmaa ma weeye macnaha aan sax ahayn oo barraaqa ah oo been beena sheegta ama yidhahda ama ahlusunna aan nahay ama waljamaaca ama ahlusunna aan ahayn ayagoo xarakaadkaas kale oo macnaha aan hadaamada oo macnaha bidaca faraha badan ayna wereeriyeen ayaa haddana waxaa timid macnaha meeshii ay ka soo xulqaateen oo ah shiicada oo hadda magaraysa ay meelo ka midan waxaweye wadanka muqdishoa laga sheegaya inay masaajida dhisanayaan baydhabaa laga sheegaya waa mabda shiiciya oo cusub oo annaga nagu cusub kismaaya laga sheegaya meelo badan baa laga sheegaya waa ka daran yahay kuwii hore maxaa yeelay wuxuu u khidmaynayaa waxaweyaan waa khumeyni buu u khidmaynaya waa nimanka hadda yeman ka dagaalamaya oo taqriiban waxaweye akhdara walyaabis wax cagaaran iyo wax qalalanba masar waa yeman waa ay baaba'day waxaweye hadda syria way baaba'day lubnaan waxaweye way baaba'day ciraaq hadda way baaba'day baxrayn hadda waxaweye qarkay sii saaran tahay macnaha waa mabda'a majuusiya waay waa mabda'a majuusiya oo ah macnaha in macnaha dabka ay caabudaan dabka inay caabudaan macnaha weeyaan ayagoo xataa waxaa lagu tusayaa dabkii oo sidiisaa ku adeegaya laakiin marka hore macnaha ciwaanka la dhejinaya waxa weye waa aalu beyt maalin maalmaha ka mid a nin wuxuu iga sheekeynayay meesha bambaaso la yidhahdo waxa weye afar orgi ayay bambaaso keeneen waxaana u badan nimanka la yidhahdo calawiyiinta iyo nimanka la yidhahdo macnaha u badan waxa weeyaan iyo isnaa cashariyada iyo saddex orgi waxay ku qoreen bi cumar iyo abubakar iyo cusmaan bay saddex orgi ku qoreen markaas macnaa waxay geeyeen meel gaara calina orgi bay ku qoreen markaas waxay geeyeen meel cagaaran saddexdii orgi oo cumar iyo cusmaan ay ku qoreen iyo abubakar saddexdiiba dhagax bay ku dileen kanna waxay leeyihin cali baan ma garanaysaa waa kaasi meeshuu daaqayo waa dad macnaha khuraafa ah oo wasaniyiina oo majuus ah macnaha waxa weeye annagoo waxa weeye anoo aabbahay khaati ka taagan nin baa yidhi baa aabbahay aabbihii keenay dowladda ridada wadda fan aan caadi ahayn baa ku socda dadka muslimiinta waa inay ogaadaan in loo soo dhigtay go'aan degdegana ay gaaraan waayahay sheekh maxamed bashaar marka laga hadlayo duulaanka waxbarashada midna waxa uu ka yimaadaa dhanka shisheeyaha mararka qaarna waxaad arkaysaa dadkii ee soomaalida qudhooda oo waxbarashadoodii liidaya ee tii shisheeyahana kor u qaadaya tusaale ahaan soomaaliya ee dowladaha ee kasoo dhisnaa markaad eegto marka la aqoonsanayo degmooyinka oo kale waxaad la socotaa xaruntii degmada iyo xaruntii saldhigii iyo xabsigii iyo ayaa qarash loo diyaariyaa iyo dhismo laakiin qorshaha laguma daro masjid iyo dugsi qur'aan laguma daro taasoo keentay in masaajidana dadku ay loo tuugsado oo meelaha looga qeylqeyliyo dugsiyada qur-aankana wadooyinka hareerahooda laga dhiso marka inta aanan shisheeyaha la eedin sow lama dhihi karayo soomaalida qudheeda ayaaba hoos u dhigaysa waxbarashadeedii oo isku nuguleynaysa duulaanka waxbarasho ee dibadda ka imaanaya ummadda soomaaliyeed waxaa quluubtoodii laga saaray xikmaddii ay haysteen iyo macaankeedii iyo horumarinteedii ayaa qulubtooda laga saaray waxaa wax looga dhigay oo dacaayad loogu sameeyey oo laga gaday loo suuq geeyey in tacliimta maadigu ay tahay badiilka lagaga kaaftoomi kara shareecada islaamka barashadeeda cibaadada masaajida iyo wixii ku tacalluqoo dhan intan lagaga maartay maxaan ku raha badiil qaadan karo qofka markuu masaajidka ka soo baxa ama malcamada dugsiga ka soo baxa ama fiqigii shaaficiyada uu soo barto tafsiirkii qur-aanka uu soo barto luqadii carabiga uu soo barto oo uu is yidhaahdo kaalay makaatibta dowladda ama maarata maamulkan jihaaskan dawligoo shaqaynaya u shaqo tag cid fiirinaysa ma lahan qofkiina wuxuu rabaa inuu noolaado inuu maarata maxaan ku rahdaa diintiisiina wato noloshiisiina uu maarata soo saarto taasaa marka waxay sarfisay oo ay leexisay hadduu ka waayey dowladdii iyo maamulkii jihaaskii meeshii wax maarata loo shaqo tegayay inuu markaa ka bacdi qaato manhajkaasi kufriga ama manaahijtaasi yuunayska duwalka haba ku kala duwanaadoona masaalixdooda iyo danahooda iyo ha ku kala adeedan asalku waa waxa ay yuunayska iyadu qortay oo ay daba taagan tahay inay hirgesho oo ay meel marto taasaa marka waxay keentay inuu qofka ilmihiisii la aado oo malcamadii dugsiga meeshuu la aadi laha halka iyada la aado waana midda keentay in aan garan weyno ama aan qiimayn weyno waxa ilaahayna siiyey iyo maarti waxa ay ku fadhiyaan inaan garan weyno inta aanan siin sheekh xasan takar waxay far u taagan tahay sheekh xyaakallah masalada sheekh waxaan ku dari lahaa qadiyadan ah dadkeennii muslimiinta ee soomaaliyeed soo kuwan masaajidiina u tugsanaya markay dhisahayaan dugsiyadii qur-aanka ahaydna shaarica dhexdiisa lagu baray ilmihina meel boodho uu fadhiyo innagaba diinteennii iyo dacwadeennii iyo qur-aankeennii bahdilni aada leedahay meel bay salka ku haysaa dhowr iyo afartankii ilaa kontomeyadii ilaa lixdameeyadii markay taariikhda maraysay shararkii waaweynaa ee tansiirka bariga dhaxal lagu qabanaya ee ka hadd aan kasoo sheekeynay samuilson weyner uu howlwadanka ka ahaa waxyaabaha ugu waaweynaa ay ku celcelinayen waxaa ka mid ahayd muslimiinta kama adkaan karno inta uu qur-aanku dhexdooda yaallo si aan muslimiinta uga adkaana waa inaan qur-aanka ka saarnaa muslimiinta dhexdood qorayga qur-aanka aan kala fogeynaa waxyaabaha la yaab kale dhaca waxaa ka mid ahaa shirarkaas midbaa waxaa lagu qabtay london deetana baadiriyiintii meesha fadhiday baa midbaa wuxuu soo jeediyey muslimiinta kama adkaan karno inta qur-aanka ay gacanta ku haystaan mid baa soo booday oo kitaabka markaa kan hadlaya gacanta saa ugu hayay mid baan soo booday kitaabka ka qaaday oo uu jeexjeexay buu biyo oo hoostooda yaallay oo barkadayd buu ku saydho yidhi kan miya waxaad sheegaysaan waa kaas muxuu sheegayaa kii hadlayay oo baadarigaa wuxuu ku yidhi anaga fadhiso bahal iyo dabaalkii buu ku yidhi marka jeexjeexistaan rabnaa noocan maaha buu ku yidhi waxaan rabnaa muslimiintu qur-aanka qalbigooda ku jira qur-aanka qalbigooda ku jira inaanu jeexjeexno ayaanu rabnaa macnaha ka dhantaa iyagii qur-aanka inaan kala fogayna ayaan rabnaa qadiyadda marka hadda maanta taaliid ka sheekaynayso waxay la muuqataa de horta waa la socotaayo dowladahan hadda wadanka jooga waxa dhistay ee maalgeliyey ee naf iyo maalba ku bixinaya ee garab taagan waa kaniisado kaniisadihii nooca ahaa ee dowladaha dhistay ee ayaga keensaday ee doonayay siyaasadahooda in la hirgeliyay kama raalli noqonaya inaad masaajida dhisato kama raali noqonaya dugsiyo qurquraan oo qurqurux badan aad samaysato waa siyaasad ku fadhida qadiyadu ah kaniisadu waxa ay maamulaysay iyo wixii ay rabtay in loo soo saaro sidaas daraaddeed ba waxaad arkaysaa ilmihii iskuol baa la geynayaa uniform qurux badan baa loo gelinayaa sida oo kaleeto waxaa loo gelinaya dugsi qurux badan baa iskuol ama kaniisadu ayadaa la dagaalamayso logtay maanta muqdisho waxaa ka socda macalinkii intii loo yimaadaa la leeyahay iskuolkan maxbaro kaali qur-aanka ka dhig joojina meeshaad wax ka dhigayso waa lagaa duminaya meeshaad wax ka dhigaysa baa la leeyahay waxa weeye maanta dagaal kada socdo oo kaniisaduhu ay wadaan oo dowladaha ay ku maalgelinhayaan ayaa wuxuu qayb ka yahay in masaajidiina la tahmiishiyo qur-aankiina mataqaanaa isagana sida oo kaleeto meesha wax lagu dhiganaya ay noqoto meel aad iyo aad u diican waxaa ka dambaysa qorshaha dejiyey kaniisadaha dejiyey waayahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku falanqaynayno duulaanka waxbarasho ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya iminka waxaan siinayaa sheekh xasan maxamuud takar sheekh xasan dowladda federaalka waxay sheegtay imtixaankiisana dugsiyeedka ay lasoo dhaafay inay fariisteen taqriiban soddon kun oo arday ah iyada oo arday aada u fara badan imtixaankii lagu riday oo ay ku dhaceen dhibaato badan iyo khallaaso badanna uu jiray maxaad ku qiimeynaysaa waxbarashadaas laftigeeda tayada ardayda ee ka soo baxaysa noocee bay la eg tahay kollayba ujeedku ay ka leeyihiin uun waxa weeyaan inaan dowlad nahay baysay sheeganayaan dowlad baan nahay intaa wasaarad waxbarashaan leenahay robaganda ayay un ka wataan oo ay doonayaan inay hay-adaha iyo gaalada ay lacagta n j o ugu yihiin oo lacagta ka helaan inay sidii lacagta ugu sii socoto gaaladu lacag ba siinaysaa marka imtixaankaas dhacoo kale malaayiin marka waa wax iyagu dankama leh waxaan waxbarashadooda iyo ilmaha meel u socdaan inay unfuliyaan ajendayaasha gaalada un hadduu ahaa sidaan hore looga soo sheegnay manaahijta oo ardada waxbarashadeeda ku saabsan iyo haddii uu yahay uun imtixaanaadkii imtixaanaadka maxaa ka dhacay sidaan war maqlayno waxaa ka dhacay forgery badan oo waxaa dhacay imtixaanaadkii in hoos loo gato in qish badan iyo la sameeyo iyo khiyaano ardada in kas qaar loo riday kasna qaar loo baasiyey fawdadaas ayaa meesha ka jirta qaraabakiilka ee qaska ah marka saa darteed ardadaas faraha badan ee imtixaanaadka u fadhiistay maxaa lagu soo tarbiyeeyey dhanka kale markaa fiirisay arday dilan wey qaybaha kala duwan ee daraagisku meeshuu yaacaya ama isdhexgalka iyo ikhtilaadka oo gabar iyo wiilba aan la kala xishoonayn saasaa lala doonayey shahaadada waxay ku sheegayaan lacag badan baa laga qaadayaa warqadahaasaa laga taajirayaa oo shahaadooyinka la leeyahay oo ardaygii wuxuu waa inuu lacag badan bixiyaa oo shahaadada ku qaataa haddana shahaadadii markuu qaato waa in basaboor iyo dokumenti kale iyo lacag loo samaysto kulli wada n j o ah inuu qaato haddana hadhowta meeluu aada ma jiro wuxuu ku dambaynayaa aakhirka inuu tahriibo oo uu badda ku dhammaado sida waxaa badda ku dhammaanaya wiilasha soomaaliyeed weeyaan oo xamar iyo hargeysa iyo boosaaso iyo meelahaas imtixaanaadka u fadhiistay waxay dhammaan u yaacayaan ama in badanoo ka midaba dheh ay u yaacayaan xagga iyo tahriib qolada laleeyahay bajaaj bay gateen waxaa laynayaa askartii kuwa dowladda sheeganaya bajaajtii ordaya jidka ayaa kaare ayaa dardaraya cid ka daba hadlaysa male waxaad maqlaysaa askarigii dilay ninkaa bajaajta watay waaba la sii daayeyba marka saa darteed dadkii soomaaliyeed ee ardadii soomaaliyeed waxay ku baaba'een waxa weeye dhinacana ayadayo xagga manaahijtii iyo suluugii iyo waxbarashadii iyo kulli laga baabiyey dhinaca kalena dulmiga ay wadato dowladda ridada oo daalimada ayaa dhinac kale ka wadato oo gaaladan ay dhulka soo geliyeen ayaa laynaya ayagiibaa laynaya waxa uu haddaba u doodayaana ma jiro waa tahay sheekh xayaakallah marka ardaydu ay ka baxaan dugsiga sare soomaaliya waxaa aad u badan minxooyinka waxbarasho ee la helayo gaar ahaan taariikhda wadamo aysan dhicin inay minxooyin waxbarasho bixiyaan sida etoobiya oo kale uganda oo kale kenya oo kale oo xataa ardaydoodu ay waxbarasho la-aan haysato oo jahli iyo faqri uu la degay sida hadda abey uu sheegaya oo kale ayaa haddana waxay leeyihiin arday soomaaliyeed baanu u baahannahay oo jaamacado la geeyo oo xataa dhaqaalihii ay waddanka ku joogi lahaayeen dowladda ayaa bixinaysa arrintaas maxay tahay sirta ku qarsoon arrintaas sirta ku jirtaa waa iska waadix qofka beerta raba inuu samaysto oo meel beer ka samaysan rabaay kolka hore sahan buu u baxaa markuu dhulkii beerta ku habboonaa uu soo haloodo geedqaad buu ku sameeyaa kolkuu geedqaad ku sameeya kadibna abuurkii ku wanaagsanaabuu meesha gashadaa dhulkan kadeeta xabashidu way soo sahansatay dhul ayada ku habboon oo inay qaadataa ay munaasab ku tahay garowsho badanna ay u leedahay oo cadow oo dhan ku garab taagan yahay gaalab ay ku garab taagan tahay buu noqday dhulkii si iyada oon dagaal badan iyo dhiig badan ku daadan ay u qaadato marka waa in si tartiiba loo geedqaadaa geedqaadkaasi marka muxuu noqonayaa waa in da-yarta soo karaysa ay ku yeelato xubin ballaadhan ay ku yeelato oo xashdi ballaadhan ay ku yeelato ilaa waxaa weeye ardaygii ardowle macalinkiisu shabaha ardaygiisu macalinkiisu matalaa ardaygii markii ee hooyadu kusoo tacabtay ee aabihii kusoo tacabtay dhaqaalihii dalka soomaalida wax kusoo bartay ee la rabay keliya iyo taamirihiisii iyo maskaxdiisii in loo gudbo waa waxaa loo yaqaana hijratul cuquul oo kale loo yaqaana reer galbeedka aada u isticmaala ilmaha waxaa weeye annaga kharash ku bixin mayno waxbarasho siin mayno kolka hore degaankiisu wax kusoo barto markuu heer jaamacadeed soo gaadho ayaa la dhoofinaya kolkaasal haddaan ka faa'iidaysana sidoo kale bilaad alxabash hadda waxnu wadaa wax loo yaqaan hijrat alcuquul bay nagu wadaa waxa weye carruurtii aabbaa wax soo baray hooya wax soo bartay dhaqaalihii dalku wax kusoo bartay intaa markuu soo gaadha laleeyahaye waa wiilkii berinta dalka ii qaban lahaa ee isaga aan sallaanka iyo jaranjarada aan ka dhigan lahaa ee waxaismaadku wadaa xoologeed baa loogu gabadaa dadna dad baa loogu gabadaa dadkii soomaaliyeed ee la rabo goordhow in la qabsado oo la ixtilaalo oo la gumaysto dadkii loogu gaban lahaa xaggee laga keenhaya waa in la helo arday soomaaliyeed oo jaamacadaha dhisaba wax ku soo bartay oo macalinkiisii matalayo oo siyaasad afkoodii yaqaano oo lahjad oo ku qanacsanba oo isuu arkay inuu isagu ka fiican yahay ardaygii muqdisho kasoo baxay ee jaamacadaha kaga soo baxay filiajli hada daadka noocaasa si loo bero dadka berita dadka lagu qabsan laha ma rabaan maalan waxay rabaan oo kale sida kuwa kelilka shanaad oo kaleeto maalan dad badan baa jaamacad uga soo baxay laakiin yay matalaan yuu matalaya ninkii hadda jeel ka ka horreeyey kan hadda meesha jooga oo ina ilayuu ku matalahayay in tigreebuu matalahaye soomaali ma uuna matalahayn xataa weligeed waxa uu ninkaasi soomaaliya uu ku sameeyey soomaalida degta kililka shanaa degta waxa uu ku sameeyey kasoo bilo ilaa milalig weligeed laguma samaynin cadaabka u geystay iyo ihaanada u geystay iyo diinxumida u geystay iyo dadkasuu diinta uga fogeyn dad ina ilay oo kaleetaha inay abuurtaan darteed magacii waa ka soomaali waa inay hebel hebel waa la garanhayaa degaankiisi baa la yaqaanaa meesha ku dhashaa la yaqaana hooyadii aabihii waa kuwan kaleeto laakiin yuu matalahayaa abiyuuba matalahaya aabihii waa abiyu sida ulahaa shalatoina ili ulahaa markuu malla zanaawi dhintay aabbaheen ma dhiman aabbaheen ma dhiman aabbihii dalku ma dhiman uu ulahaa nin berita yidhahdaa la rabaa mata abiyuu ma dhimanin abiyow wuu nool yahay abiyow laga maarmi karaayo wiil abiyow ku qarwiya oo abiyow uu soo carbistay oo dalkankada isagu goordhow maamula oo goordhow mataqaanaa etoobiya inji-o yaroo meesha ay ku leedahay oo waxba yaraatay xanafna aan lahayn dalkii waxaa weye wiil soomaaliyeed baa jooga kaa lagu leeyahay siyaasadana siyaasad hadda bilaabatay ma waa siyaasada kusoo caanamaaleen oo ay muddo dheer ka soo shaqaysan jireen oo imaaraadka islaamigaha ee toddobada ah waxay ku dumiyeenna noocana ahayd wiil soomaaliyeed in hoggaanka loo dhibo wiilkaa yarna guri qurux badan laga siiya adhisaaba amxaarna uu iska noqdo hoosta uu amxaar ka yahay magacii soomaaliyeed iyo haykalkii soomaaliyeed muuqaalkii soomaliyeed abtirkii soomaaliyeedna uu wato laakiin ina mataqaanaa amxaar uu noqdo wiil noocaas si loogu qabsado darteed waxaa la fudaydinayaa jaamacadihii ta kaleeto waxyaabaha kaleeto arrintan kaleeto calaaqaadka la leh oo aad iyo aad hadda soomaalidu aynu ku baraarugsanayn laakiin etoobiya ay samaysa waxaa ka mid ah baasaboorkii etoobiya dhulka ayaa la dhigay kii xajinaya lacag yar buu ku xajinayaa kii ganacsi samaynaya si fudud buu ku helayaa kii caafimaad raadinaya si fudud baa ku helaya maanta ganacsatada soomaaliyeed dhammaantood baasaboorada ay wataan waa baasaboor etoobiyaan ahdaafta ku jirtaa marka qadiyadaasi maxay tahay waxa weeye etoobiya hadda waxay ku faantaa ganacsiga geeska afrika ugu ballaadhan anigaa iska leh dadka lagu gorgortamana waa dadka bakaaraha jooga waa dadka xamar kugu jooga ee soomaaliyeed ayay maanta etoobiya waxay leedahay waa dad etoobiya ilaana baasaboorkay wataan marka tii oo kaleeta meesha ku jirta waxaa la rabaa dhalinyaro soomaaliyeed oo jaamacadihii etoobiya kasoo baxday baasaboorka etoobiya wadata oo etoobiyana iyo ganacsiga mar haddii ganacsigiina lagaa haysto aqoon-yahankiina lagaa haysto siyaasigiina laga haysto siyaad odhan kartaa marka etoobiyaan ma ihin ma odhan kartaa ma odhan kartid bimujarad aadan xabad lagu ridin baad etoobiyaan tahay laanno ganacsadadaadi waa kii xajka aada baasaboor etoobiyaan wata kii caafimaadka aada baasaboor etoobiyaan wata kii ganacsiga aada baasaboor etoobiyaan wata kii ardayga aada baasaboor etoobiya dalkii dhammaanba si shaarkii unbaa lagaa siibiyey soomaaliga shaar etoobiyaan lagu soo geli magacaagina waa soomaali dagaalada tooska ee nagu socda waxaa ka mid a caruurteenni iyo da'yarteenni in lagala dagaalamay inay luqadii carabiga ahayd wax ku bartaan ayadoon ognahay tayada ku jirta luqada carabigata luqadii qur-aankeena uu ku soo degay luqadii nebi maxamed uu ku hadli jiray sala allahu caleh wasalam luqadii ahlu jannuhu ay ku wada hadli doonaan ay tahay ilmo kasta oo luqada carabiga wax ku soo bartay wuxuu deris leeyahay kitaabkii qur-aanka iyo sunnihii rasuulka sala allahu aleh wasalam iyo diintiisii iyo hidihiisii buu dheq sidaas la arjeed maanta waxaa haddaba inugu socoto dagaal aad iyo aad u culus oo ah diintiisi wardadii caruurtii looga fogayay daayartii waxaa lagala dagaalamaya luqadii carabigeed wax ku bartaan jaamacadii baa laga joojiyey sekondariyada laga joojiyey xataa maanta waxyaabaha cajiibkaan maqlayn waxaa ka mid ah somalilan oo kaleeto madaaristii gaarka loo lahaa ee luqada carabiga ahayd wax ku baranaysay ayaa waxaa lagu yidhi joojiya iyadoon la soconno araarsoo kaleeto inay ka jirta xarun dhan oo caruurta dhiyada lagu baro oo nin reer yurub uu iska leeyahay oo maxaa kule carruurta sidii mataqaanaaye loo bari lahaa raggu inuu gaar isu guursada naagu inuu gaar isu guursada dugsigeedii uu furan yahay ayaa leeyahy kaasi khatar wadanka kuma aha dalkana khatar kuma waxaa khatar ku ah kan luqada carabiga lagu baranaya khatar ku eh kan ha la kansaro oo maxaan ka dhignaa waxaan u bedelanaa ingilish baan bedelayna caruurteenni waxaasaa ku socota luqadii carabiga ahayd baa lagala dagaalamaya arrintanna waxay sal ku leedahay luqada carabigii maxaa loogala dagaalamaya luqada carabigii waxay sal ku leedahay waxyigii soo degay kitaabkii qur-aanka ah waa luqa alcarabiya sunnihii rasuulku waa luqa alcarabiya sala allahu caley wasalam diinteenni luqa alcarabiya kusoo degtay ilmaha hadduu luqa alcarabiya uu wax ku soo barto diintii buu yaqaanaa bay ka dhigan tahay si diintaa looga fogeeyey ayaa caruurtii waxaa leeyahay maya waxaan siinayaa sheekh balli marka ardaygaas uu ka soo baxo jaamacadaha ama talyaaniga ama etoobiya ama uganda maxaa laga filan karayaa bay kula tahay mustaqbalka inuu la yimaado ama uu kusoo kordhiyo wadanka wax laga filanaya haba yaraatee ma jiro wuxuu keenayaa gumaysi cusub iyo fikrad cusub iyo macnaha waxa weeyaan iyo oo gaalo soo xambaarisay buu keenayaa wuxuu keenayaa sida kuwa hadda yidhaahda diinta islaam ma lagu dhaqmi karaa ay wilsay no kaasoo miiran oo madax weyn baa imaanaya oo macnaha gaala soo tarbiyaysatay oo taraam oo adeer u yahay oo waxaweye gaalada kale awoowo ay u yihiin oo haba yaraatee wuxuu ka warqaba aan la arag waxaa kaloo xusid mudan waxyaabaha la yaab kale ka mid a dadkan hadda imaanaya xataa tacliin ma soo bartaan oo hadhaweyto waxaan arkaynay oo aan maqlaynay dad kuwa loo qaaday minxooyin turki loo qaaday bal turki waxbarashada ay bixinayso waxaa lasoo baray luqadii turkiga lasoo baray luqadii turkiga waxaa looga hadlaa turki markaasa wax wuu soo laabanaya isagoo turjumaan turki u ah afar sano saddex sano shan sano wuxuu soo maqlay isagoo turjumaan turki u ah oo luqada turkiga maayo wax kale aan garanayn waxaaba intaa kasii daran ba ayaan dhexdeera mid baa waxaa la yidhi maxaa soo baratay turki ka soo baratay waxaan soo bartay bi cunno karintaan soo bartay cunno karin bilaahi calayga waa waxa lagu qaslamaya waa cunno karin cunnada weliba turkiga waliba annagu aanaan cunin aanaan qaabkeeda aanaan qaranayn marka su-aasha waxa weye waxa weye cabdi fatax ay weydiisay maxay soo kordhin maxay soo kordhinayaan inay cunnadii turkiga aanaan cunin keenaan waxay soo kordhinayaan awilsay no waxay soo kordhinayaan inay macnaha ay ka noqdaan khaadimiin isbitaalka digfeer oo ordogan loo baxshay takadii ay boobeen ay riboorkii ay boobeen inay macnaha dhulka ka xaaqaan oo ay luqada kula hadlaan bay soo kordhinayaan xaqiiqatan waxaa la oran karaa soomaali macnaha dhinac kasta waan u jabnay dhankii waxbarashada aan u jabnay dhanka hadda laga sheekeynaya oo macnaha nimankan macnaha ethoobiya iyo macnaha inay tirahda maanta soomaali baan waxbarasho siinaya maxayna annagana siinaysaa annagu annagaa muslimaana muslimiin ah annagaa intaasoo imaarado dhexdooda ku lahayn annagaa magarata thaqaafada had yartaa xataa telefoon xataa ma haystaa wada hadalka had yartaana telefoonka faahfaahmahayaan wadan xor ah oo macnaha teknolojiyada casriga meel ka gaaray oo weliba muslimiin ah oo weliba xeeb intaas oo kun oo kilomitr leh oo weliba muthaqafiina macnaha waxay nagu soo biirinayaan hadda maxay tahay waxay noo sheegayaan maxay tahay haweenbaa waayeela macnaha kuwaan hidadaa waddankay boobaya kuwaa tacliintay boobaya kuwaan shiicadu waana boobaysaa kuwaan mushrikiinta waa kan xarakaadkan hadaamada u shaqaynaya kuwaa awil awilsay no badiibaa la boobaya barigiibaa la boobaya hawadiibaa la boobaya macnaha wadan macnaha laysku bahaysay tadaaca calaykum lumam kamaa tadaaca alakalatu ilaa qascatiha macnaha sida xeerada loogu shamuuma nala ku shamuumay haween waayeela waxaa lagu yidhi nin dhakhtara wuxuu ku yidhi eedda bal waran inta la keen xagee laga haya waxay tihi eedda waa laygu dhan yahay haween waayeel eedo waa laygu dhan yahay soomaaliya macnaha sida qaybsigeeda maa mid akhlaaqda ka hadleeya iyo mid dishibiliinka ka hadleeya iyo mid oranaya magaranaysaa waxa weye wadanka waxa weye macnaha gaalo u gacangeliya iyo mid dekadaheeda iyo waxeeda iibsada sida kuwan armaajo iyo khayrlaawe murtadiinta iyo dowlado macnaha labaataneeya iyagu macnaha waxa weye macnaa amisom baa nahay iyo kuwo kor ka waardiyenaya wax ay haba yaraatee jawaabtaada ay noo soo kordhinayaan ma jiraan ilaa burbur iyo baaba mooyaane waayahay gabagabada ayaanu ku dhownahay inta aanan su-aalaha gunaanadka qaybin maxaad raacinaysaa halkaa sheekh maxamed bashaar waxaan raacin lahaa hadda dadka minxooyinka la siiyo inta ugu badan boqolkiiba toddobaatan dadkaasi waxay u badan yihiin ciidamayn in lasoo ciidameeyo turkiya wixii aadayna waan aragnay wixii carabaha aadayna waanu aragnay waxa etoobiya hadda ay soo wadana waa waxa la sugayo inta ugu badan dadka manxooyinka la siinayo waa ciidamayn hala ciidameeyee haddana ciidan taya leh ama macno leh oo dalka iyo dadka sheeganaya macno u leh ma ah waa dad la soo daroogeeyey oo xashiisho iyo maaragtay maxaan ku rahaa maandooriya lasoo baray wey marka ayagoo ciidan a laguu keeno waa lagu xayeysiinayaa waxaasaa lasoo baray waxaasaa lasoo baray waxaasay yihiin waxaasay yihiin xaramacad iyo maaragtay maxaan ku raha galayr iyo shimbiro iyo wax unbaa maaragtay maxaan ku raha lagu miisaalinaya waa ummad maaragtay maxaan ku rahda yacni qaabka ay wax u wadaan oo dhan baa wuxuu ku tusinayaa qaab tahmiishin ah suurad xumayn ah wixii oo dhan macnahay ku salaysan yihiin marka qofkan mar haddii darooga laga dhigay oo qofka daroogada inta jirkiisa ku jirtana uu yahay wuxuu dhaqaaqaya hadday ka baxdana uu dhacayo waa macno ku tusinayo inaysan waxba ku fadhinin waa macno ku tusinaya inay yihiin derbi ee lagu gabanaya inay yihiin waa macno ku tusinaya in siyaasadda iyo danta laleeya in lagu gaaro oo maaragtay maxaan ku raha dab lagu shubo taas iyada ah ayaan rabay inaan ku daro midda etoobiya waa khatarta ugu badan xaqiiqatan etoobiya waxaa ka imaanaya oo tacliim baa la geeyey laleeyahay waa khatarta ugu badan waana dadka la doonaya dalka in lagu qabsado oo lagu bannaysto etoobiyana waxay la mid tahay dameer dameer reeryadiisuu ku noqdaa dameerka reeryada saaran buu dib ugu noqdaa oo u cunaa qofka ayaga ay soo tarbiyeysteen ay soo tacliinsadeen ayaa xataa markay danta ay leeyihiin ay ka gaaraan bay haddana dib u dilayaan marka dadka ayaga ah dad ayaga mustaqbalkoodii iyo dantoodiina ka fakirayna ma aha dad ka fakiray danta soomaaliya ee masaalixdeedana ma aha waalidka geeyey meesha ayada ahna waa waalid khasaaray khasira dunya walaakhira adduunya iyo aakhiraba waa ku khasaaray waa tahay waan soo gabagabanaynaa waxaan siinayaa sheekh cumar xayakallah sheekhna waxaanu ka soo hadalnay duulaanka waxbarasho qeexitaankiisa manhajta waxbarasho ee wadanka dhibaatooyinka haysta goobaha waxbarasho ee diinta tayada iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala wadanka minxooyinka waxbarashada shiicada iyo waxyaaba la mida oo saameyn ku leh waxbarashada ayaanu soo taabanay intaas oo dhan natiijada ka soo baxday oo aad ku tilmaanteen inay tahay halis weyn xalkeeda muxuu yahay bismiillah wasalla ala sayidin horta intaynaan xalkaa u gelin wax yar waxaan mulaaxayn lahaa dhibka kale ee meesha yaalla ee qalbi xanuunka nagu haya waxaa ka mid a dadku waxabartaan inkastoo dadannaan jeclan wadanka wax laga baranaya waxaanu aad u nacabna shareecaduna ay nacab tahay dhaqankeena kasoo horjeeda wax laga baranayo waxa wax lagu baranayo iyo muarka caruurtiina sidaa uu sheekhu sheegay waxbarasho tayaala wadanka aysan oorin tayadii laga qaado nuxurkii laga qaaday oo caruurtii lacag iyo hooyooyinkii biil laga shubanayo waxa kasii daran qadiyadaas oo xanuunka nagu hay waxa weeye ilmihii markuu soo takharujo oo toban iyo sideed sana ku dhowaad uu wax qalin iyo buug la ordahayay ee la is yidhahda maanta wuu waxbartay xaguu ka shaqeeyaa caruurtii meelay ka shaqeeyaan ma haystan jaamacaddii wuu ka baxay ilmihii waxaa leey yaa imaa qaraabakiil baa lagu samaynayaa waxaa lagu leeyahay ina adeerkay ma tahay yaa imaa laaluush baa laga qaadanaya yaa imaa cirdigiisi iyo sharaftiisi iyo diintiisi baa lagu dilaya ilmihii marka inta gabadhii cirdigeedii iyo sharafteedii lagu ciyaari lahaa amba diinteedii iyo akhlaaqdeedii lagu ciyaari lahaa waxay ku doorbidaysaa ilmihii inuu guriga iska joogo marka haddii ilmihii siddeed iyo toban sano wax soo baranayay gurijoog uu noqday amba gabadh faceeda ay dharka u dhaqaysa gabadhii si ay nolol maalmeedkeeda u dabarato amba wiilkii bajaaj uu kusoo noqday amba muqaaxi uu ka shaqaynayo amba oday yaroo sakaraadahoo meel yar meel kasta xisaabyo u noqonayo marka waxa weye kii labiyo siddeed toban sano wax baranhayay iyo kii aan waxba barayn maxay markaa isdhaamaan marka waxbarasho dartaa halkaasi ku macno beeshay oo wadanka arrinta taalay tahay halkeedu wuxuu yahay horta awalan waxaan u baahanay haddaan ummadda soomaaliyeed oo dhan nahay waqfaan u baahanay iyo baraarug war waxbarasha dalkeenna way taallaa gaalo waxbarashadeeda maxaynu uga baahnay waxaan uga baahnay waa amba afar maado amba ka yar adiga oo boqol haystay amba sideed iyo sagaashan iyo sideed aduu haystay oy laba kaa dhiman tahay inaad sagaal iyo sideedsagaashan iyo sideedadii aad qashin qubka ku darto ood soo wada qaadato ood aduu laba ka qaadato wixii adigu aad haysatay iyo inaad mataqaana warheed waxaad haysatay sagaashan iyo lix baad haysatay oo diintaadii iyo akhlaaqdaadii iyo suluugaagii iyo dhaqankaagii iyo hiddahaagii iyo aqoontaadii waxay naga maqana afar maada bas bay ahayd muaadka noo yaqaana santifiga wixeenii dhanna ay dabagedido sax ma ah waxaan leenahay walaa isku filannahay dalkana aqoon-yahan baa inoo jooga haddaba wilaayaedku manhajkii way hufeen dhaqankii waa la hufay sayniskii waynu wadanaa juqraafigii waan wadanaa sayniska saddexdiisii qaybood iyo juqraafigii taariikhna tii islaamka uu soo lahaa iyo tii muslimiinta iyo soomaalida ilaa axmed guri kasoo bilow taarikhdiisi cid maanta dhallinyarada maanta soomaaliyeed weydii axmed guri goormuu jihaadka bilaabay maxaan ku jihaadku miiqasanuu waday dalka inta yaa ka garab dagaalami wax laga haya ma jirto imaaraadka islaamiga ahaa iyo loo yaqaana daraasul islam cid taariikhdii soomaaliyeed cid taqaana maanta ma jirto war caruurta taariikh bay leedahay taariikhdeeda aanu dhiganno war waxaan leenahay ma taqaanaay waxaan maanta leenahay inaan wixii gaalada aan ka soo qaadanay inaan iska shan hadda hooyadu markay bariiska karinayso amba ay badar karinayso kolka hore masaf bay ku shubtaa qashinkay ka saartaa waa hooyada aan waxna qorin waxna akhriyin maanta aqoon-yahankii soomaaliyeed meeshuu doona ha jooga amba jaamacad horjoogaha ka ahaado amba dugsi sare horjooga ka ahaado amba daraasaat ulculya iyo maxaan ku dhahdaa sida mastereedka iyo doctor wuxuu doon ha bixiye ma wuxuu garan laayahay sida hooyada soomaaliyeed ee badarka ilmaha u karinaysaay ay cuntada u kala hufto ilmaha soomaaliyeed waxbarashada u kala huf waxna wuu u baahan yahay waxna wuu ka maarmaa waxa gaalada uu ka maarmo oo gaaladu maanta jendar baa la dhigahaya lowdiyaa la dhigahaya ilxaad baa la dhigaya kufriyaad baa la dhigahaya shiica la dhigahaya wax walba oo xunba ummad xalkeedu waxaa weeye inaan inagu dib u noqonno oo ummadeennu isku tashato oo aqoon-yahankeedu isu yimaado oo la yidhaahdo kitaabkeenna qur-aanka aasaaska aan ka dhiganno iyo sunnaha rasulka sal slam kolkan kuwa aasaaska ka dhiganno oo taariikhdeenna iyo hiddaheenna iyo dhaqankeenna iyo wixeennii aan ku salgarayno qadiyada kaleetee naxdinta le een rabno ummadda soomaaliyeed inaanu ku baraarujinno waxay tahay dadka dibadaha ku maqan ee reer soomaaliyeed ee reer yurub welibana u hijrooday ee u cararay nolosha u doontay caruurtiinnii farahay ka baxday ammaanana waa idinku tahay ilaahi subxana watacaala qiyaamahana waa idin weydiin doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu waalxijaara dadkii ilaahiyo nebi maxamed rumeeyow naftiinna iyo awlaadiinna waxaad ka ilaalisaan quu anfusakum waahliikum ehelkiinna waxaad ka ilaalisaan naar ka ilaaliya waxa lagu horanayaa uu dad iyo dhagax yahay war caruurtii waa laydinkala baxay caruurtii waa la gaalaysiiyey caruurtii kaniisaday u gacan galeen caruurta ma aha dulmigu wuxuu ka socda dulmigu aabbayaalow idinku idinka socdaa hooyey adigu kaa socda meel kasta waxaad ka leedahay mustaqbal baan dhisayaa mustaqbalka ilmahaagii gaalaysiiyey mustaqbal ilmahaagii mulxadka ka dhigay mustaqbalka ilmahaagii kaniisadda u gacan geliyey mustaqbalka adoo taagan ilmahaagii lagaa qaadanaya ee kaniisadii la wareegayso hooyada umusha eenu maqlayn ilmaheeda waa laga qaatay kii horena waa laga qaatay ilmaha aad intaa kusoo tabcasay kaniisadii qaadanayso maanta meeluu la jirin aadan ogsoonayn mustaqbalka noocaasaad ummadeenna usoo dhistay maxayti ilah baan kugu dhaashay hooye ilmaha la soo carar aabbo ilmaha la soo carar keena wilaayaadka waxaa ka jirta waxbarashadeennii oo saafi ah oo iskuulaadkiile oo diintiile oo xifdigii qur-aanka oo xifdigii axaadiidta leh oo nadiifa caruurta waxaa bedesha dhaqanka iyo bay-ad iyo degaanka ayaa bedesha ilmaha waxaad geyseen degaan faasid ah maxaa yeelay badarka haddii aad tidha waan abuurhayaa oo meel faasida aad ku abuurto oo boosaneeraad ku dhex abuurto wixii boosaneero soo baxaya war caruurta boosaneeraad dhex geyseen meeshii khinsiirka ayaad geyseen caruurta inoo soo celiya war dadka soomaaliyeed ee caruurtiinnii shalay toole markii xataa dowladdan waa akhbasi dowlatin ayna soo martay dowladaha maanta soomaaliya jooga amba kuwa ismaamul goboleedada ha ahaadaan amba tan federaalka lagu sheegay ha noqoto waa akhbasi dowlatin oo calaa wajhi ardi soomaaliya soo marta car ataxaddaa weydiiya nimanka maanta soomaaliya horjeegayaasha ka ah waxaad weydiisaa nawaaqid alislaami waa imis bal waxaad weydiisaa xataa war waa imis nawaaqid alwuduu farmaajo weydiiya ka ku xig weydiiya bal soo weydiiya diintiina aasaasiyaadka uga hooseeya war nin faaqidu shay laa yucdihi niman waxba haysan muxuu ku geliyaa war saas daraaddeed nimankan waxba gacanta kuma hayan waa faaruqi war caruurta inoo badbaadiya caruurta diinteenna aan barano qur-aanka aan barano axaadiista aan barano luqada carabiga aan u wada afgelino kuwa dibadaha joogowna kow baad ka tihiin caruurtii gaalnima idinkaga wada dhaceen caruurtii la soo carara oo dalkoodii ku soo celiya intaas ayaan dhan lawa jazaaka allahu khayr waayahay adigoo soo koobaya dhankaaga sheekh balli
bismillaah xalku waxa weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala inaan u laabanno maxaa yeelay soomaalidu waxay ku mahmaadaa waddo maalin laga lumay habeen baa loo laabtaa waddo habeen laga lumay maalin baa loo laabtaa oo ruuxu hameenka hadduu dayoobo oo roob iyo wax la mida subaxii wadooyinka inuu yidhahdo bal xaggee qibladu kaa jirtaa oo reerkii kaa jira maadaama aan waxaweyaan aan ku dhunnay waxbarashooyinkan gaaladu ay noo soo waarideen oo aanu moodnay inay tayo leeyihiin iyo macnaa almaaniyadu ay keeneen wadankan gumaysigiisu uu keenay xoogna laku soo geliyey xarakaad hadaama ah waxway manaahij aan sax ahayn wadamo aan cadaawo leenahay waxaan u doonanay waxaas oo dhan wixii way nagu dhaceen ulihiina nagu dhacayna dusheennaay ku yaalaan waxaa keliya noo muuqdaa waxa weeyaan inaan ilaahay subxaana watacaala u toobad keenno inaan wadadii aan gafnay aanu u laabanno wado weyn oo waxaweye ilaahay subxaana watacaala uu noo qoray baanu haysanaa nebigu yiri sal ly salam taraktum fiikum shay-ayn maa in tamasaktum bihimaa lan tadiluu bacdi kitaab allahi wa sunnatii macnaa waddaan idinkaga tegey waddadaa ciddii raacda ma dhumayso waa kitaabka ileh sunnada nebiga sal slam marka waxbarashadeenna diinkeenna aan u laabanno wixii kaloo maadi aan ku darsanayno xalaal aan ku darsanno macallimiinta yeela aan raadsanno gabdhaheenna wiilasheena aan kala saaranno mukhaadaraadkan iyo qurunkan iyo waxaan awlaadiina aan ka ceshanno dad muslimiinoo huwiyele oo macnaa magac leh oo tilmaanle baan nahaye ilaahay aan u laabanno aana ishagaajino intaasaan arkaa waayahay dhankaaga maxaa gabagaba ah sheekh maxamed bashaar waxaan ku gabagabayn lahaa waa uun xalkaas dadka muslimiinta la gudbaan oo ay labada sheekh ka hadleen imaamu maalik raxmatullaahi calayhi baa wuxuu yidhi lan yuslixa aakhira haadi alumma ilaa maa aslaxa awaluhaa ummaddan aakhirkeeda ma hagaajinayo oo ma toosinayo ilaa waxa awalkeedii hagaajiyo toosiye maahane nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadduu tarbiyeeyey oo soo saaray oo adduunka qabsatay waxaa hagaajiyey oo toosiyey oo mideeyey oo adduunka ay ku qabsadeen wuxuu ahaa kitaabka ilahi sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadaas iyada ayadoon aanan u noqoninna waxa weeyaan hagaag imaan maayo toosnaanna imaan maysa cadowna layska dhicin maaya masaalixdayaday dantayadana garan mayna ummaddan waxaan leeyahay inay u noqdaan kitaabka ilaaha iyo sunnada nebiga ayaa laga rabaa waana ugu naadinaynaa waa ugu yeeraynaa waana ku waajib arrintaa iyada ah jazaaka allahu khayr waayahay waxaa noo soo gabagabeynaya sheekh xasan maxamuud takar bismillaah waxaan aan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba odhan lahaa awalan inaynu ku dadaalno ubadkeenna waa ubadkii berri waa jiilkii berri waa dadkii aan la rabnay diintooda muslimnimada islaamnimada ah inay qabsadaane dadka ayaga ah inaynu ku dadaalno inaynu aynu nuujinno oo naaskay nuujinayno aynu ka dhigno kitaabullahi wa sunnati rasuulihi sala allahu caleyh wasalam inaynu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa barno inaynu dadkii dad muslimiinah laana rasuulka annagu maxaynu nahay haddaan waalid muslima nahay sideedaba waa inaan ilmaheenna aan uga tagna ayagoo muslimiinah lianna rasuulkeenna sala allahu caleyh wasalam waa tii laga wariyey kul mawluudin yuuladu cala alfitra mid kastoo la dhalay fitrada ayaa lagu dhalay fitradu waxa weeyaan fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha weeye laa tabdiila likhalqi illah qof walba wuxuu dhalanaya gaalbaha dhale isagoo fitradii ilaahay oo saafi ah oo qalbigiisu saafi ka yahay kufriga iyo fasaadka iyo fisiq oo saafi ka yahay buu dhalanayaa marka rasuulku wuxuu yidhi haddee kul mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi labadii dhala ee waalidka u ahaa ayaa ama kiristaan ka dhigaya ama majuus ka dhigaya ama yahuudi ka dhigaya annagu haddaynan marka muslimiin nahay oo waalid muslima nahay ilmaheenna ilaahay subxaana wa tacaala taasuna weydiin doonaa inaan ilmahaas aanu ayagoo muslimiina ka tagno taasaa noo muhiima dhammaanteen mas-uul baynu ka nahay raciyada ilmaheenna ugu horraysee in aynu diinteennii iyo manhajkeennii islaamiga ahaa oo mabdii allah kitaabullahi sunnata rasuuli aan ku barno oo aanu dadaalno oo ilaahay laga baqo oo culamaa'u suuga ilaahay ka baqaan oo toobad keenaan oo nimanka soomaalida ah oo n j o-ga oo lacagta un keliya gaalo ka cun keliya iyo jeebka buuxso akawntigooda waxay baktinayaan oy dhimanayaan adigu waad buuxisay maad cunaysid jamacuu maa akaluu baa kugu dhacaysa waa jamciyeen may cunin waxaad yeelaysaa marka waa ilaahay laga baqo oo annaga ubadkeenna aanu jiil wanaagsa ka soo saarna haddaan ummatu islaam nahay qof walbana aakhire ka fakaro waad dhimanaysaa qabriga goordhowe taasaanu odhan lahaa dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka diiradda jimcaha waxaa nagala qayb galay culimmada kale ah sheekh xasan maxamuud takar sheekh cumar xayakallah sheekh maxamed bashaar iyo sheekh balli tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون